barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban xiriirka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga v o a somaali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa axad siddeedda bisha abril sannadka labada kun iyo siddeed iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya caashe ibraahin aadam iyo anigoo ah jacfar kuukay
qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah barnaamijkii hibada iyo hal abuurka uu toddobaadkanna marti ku yahay nin dhallinyaro ah oo hindisay farsamo cusub oo uu kabaha ku sameeyo xarkaha marka koowaad waxaa loo dhisaangaraynaya iyaga qaab nashqad kab ahaaneed oo kale ayaa gacanta horta lagu sawiraya kadib markii gacanta lagu sawira haddana xadhigiis laftirkiis waxaa loo bedelaya qaab kab ahaaneed kabtii baad haddana markaad dhisaankii waxaad soo dhigaysaa xadhigaad haysatay qaabkii kabta ayaad uga dhigaysaa dhisaanka shandada laftirkeedna iyadoo lamid aad gacantaad ku sawiraysaa marka hore kalarku noocu noqonayo xadhiga nooca iyadu samaysmayso sida loo qaadanayo halkay dhegta ku yeelanayso kadib marka dambe farsamo ahaan baad u bedelaysaa kaalimihii suugaantana kama marna
marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka maraykanka ayaa ugu baaqay ruushka inuu si deg deg ah u dhammeeyo taageerada ay u hayaan xukuumadda siiriya islamarkaana ay la shaqayso beesha caalamka si looga hortago weerarada hubka kiimikada ah oo mar kale dhaca afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ayaa ku sheegay hadal uu soo saaray in maraykanku uu si dhow ula socdo warbixinada naxdinta leh ee soo baxay bishan abriil toddobadeeda ee ku saabsan weerarkii hubka kiimikada ee loo adeegsaday ee xilligan lala beegsanayo cisbital ku yaala magaalada duuma ee dalka syriya war-saxaafadeedka ayaa lagu yiri ruushka oo taageero xoog leh siiya xukuumadda waxa ay ugu dambayntii ogolaatay weeraradan naxariis darrada ah ee lala bartilmaameedsanayo dad badan oo rayida iyo in cagta la mariyo bulshada kuweeda ugu nugul iyadoo la adeegsanayo hubka nucleerka hubka kiimikada ah
ciidamada maraykanka ayaa kordhiyey awoodda dagaalka ay ku hayaan isista ku sugan dalka afghanistan ee fariisinka kuleh waqooyiga iyo weliba kuwa taalibaan ee ka dagaalama dhinaca koonfur galbeed gulufkan cusub ayaa qayb ka ah dadaalo dheeraad ah oo lagu doonayo in labadaasi kooxood lagu baacsado iyadoo afghanistaan ay doonayso in ay xididada u siibto daacish islamarkaana ay miiska wadaxaajoodka la fadhiisato taalibaan si khilaafkan wadahadal loogu dhammeeyo saraakiisha ayaa sheegaya in dadaaladani ay u muuqdaan kuwo miradhal noqon kara gaar ahaan kuwa ka socda dhinaca waqooyi weeraradii waqooyiga jimcihii ka dhacay ayaa lagu dilay hogaamiyihii waqooyiga u qaabilsanaa ururkaasi isis saraakiil milatari oo afghanistan ayaa xaqiijiyey geerida qaari xikmatullah oo ahaa hogaamiyihii daacish ee gobolka kharasaan kadib markii weerar laga fuliyey aagga darzaab ee hoostaga gobolka jawsjaan oo uu ku sugnaa halkaasoo ay gacanta ku hayso maleeshiyada daacish gudoomiyaha gobolka mowla latiifullah ayaa v o a u xaqiijiyey in weerarkaasi sidoo kale lagu dilay kaaliyo aad ugu dhowaa xikmatullah waxaanu intaasi ku daray in labadaba habeenimadii xalay lagu aasay tuulo ku dhow halka lagu dilay tiro aad u yar oo isis ahna ay aaska ka soo qayb galeen
duhur wanaagsan dhegaystayaal mar kale meel kastood nagala socotaan barnaamijka dhallinyarada maanta ayaanaad dhegaysanaysaan oo laanta afka soomaaliga v o a si toosa idinkaga imaanaya aanu ku horeynay dhegaystayaal haatanna waxaad ku soo dhowaataan dhinaca barnaamijyada markaanu eegno barnaamijka hibada iyo hal abuurka oo toddobaadkan ama toddobaad kasta maanta oo kale aad dhegaysataan barnaamijkan duhurnimo ee dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a barnaamijkaasi waxaa booram waxaa soo diyaariyay wariyaha v o a barkhad maxamuud kaari
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka hibada iyo hal abuurka toddobaadkan waxaa idinka imanayaa magaalada hargeysa curinta ku dhisan farsamada gacantu waxay inta badan door ka qaadataa dhismaha nololeed ee bulsho waxaana daayurtu doorkooda ku leeyihiin kobcinta iyo horumarinta hibadaasi iyagoo qaybtooda ka qaata islamarkaana soo bandhiga hadba curinta maskaxdooda ku duugan oo u rogayaan farsamo gacmeed oo ay intifaacsadaan bulshada qaybaheeda kala duwan sakariya khaalid cabdiraxmaan waxauu ka mid yahay daayarta hibadooda u bedelay farshaxan gacanta ay ka sameeyaan islamarkaana u bandhiga bulshada si ay uga faa'idaystaan waxauu sameeyaa agabyo kala duwan isagoo ka samaynaya alaabo badan oo laga helo agihiisa iyo ologa ama magaalada gudaheeda kuwaas oo inta badan markaad qiimaysaan lacag badan ku joogin hase haatee faa'iidada agabka uu ka samaynaya ay tahay kuwa bulshada in badan wax ka taray marka hore aan kusoo dhaweeya barnaamijka bismillahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu marka hore magacayga waa sakariye khaalid cabdiraxmaan ahna arday dhigtaa dugsiga sare ee salaama fasalka afraad dibloomkii koowaad imika ka diyaarinaya farmacologiga maxadka rifty valley insha allah io dhammaan doontana bishan kasakow barasho kadib waxaan anigu ahay arday nolol maalmeedkiisii ku jira ardaynimo kaasoon weli dhammaysan dugsigii sare insha allah jaamacadna waqti dhow geli doona haddee suurta gasho insha allah waxaan ahay halabuurka ama ninka fikirka iskale kabaha dumarka oo kabahaasoo badanka waayey dumarkii maanta way uga baahi badan yihiin raggii marka laga suuqay aan kaa dhex galo markaas kriyo agabka marka hore intaanaan gaadhin waxaad samayso iyo waxaad soo saarto agabkaad uruurisa ee marka hore fikirkan ikhtiraacaan aad ku samaysay maxaa ka mid ah bismillaah agabku waxaa u badan yihiin badankoodii oo marka la eego agabkan aan maanta isticmaalayno ee inaag yaala ah oo agabkaasoo markii hore aan looga faa'iidaysan jirin in aan alaab ka sameeyo ama wax kale laga sameeyo balse boqol kiiba boqol agabka naagyaalunbaa wax laynooga soo sameeya iyo laynoo soo macmalaa balse aan waxaan ku fikiray agabka naagyaala sideen uga faa'iidaysanaa oo aan uga dhignaa qaar bulshadeenna wax uga tara anigiina waxii taro oo aan uga helo waxaa nolol maalmeedkay ku kafeeya bulshadeediina uga maaranto wixii dibadda looga soo dhoofinayay agabkaasi waxaa ka mid ah xarkaha oo kale xarkaha way naagyaalaan iyaga sagaashanka baan aragnaa mar kasta waynu aragnaa balse ugama faa'iidaysano inaynu wax ku samaysano waxaa u faa'iidaysanaa keliya inaan wax ku xidhanno wax kale ku qabsanno oo xarkahaasoo kale ayaan kaba laga samaynayaa oo kabahaasoo boqol kiiba boqol ka taya wanaagsan kuwaan laynooga keenayo dibadda
xarkaha markaad uruuriso deeta sidaadii sheegtay ama sooh ama tidic ama sidii kale farsamele aad u samayso halkeed gelisa sideed ugu rogtaa markaa wax intifaac leh
xarkaha marka koowaad waxaa loo dhisaangaraynaya iyaga qaab nashqad kab ahaaneed oo kale ayaa gacanta horta lagu sawirayaa kadib markii gacanta lagu sawira haddana xargiis laftirkiis waxaa loo bedelaya qaab kab ahaaneed kabtiibaad haddana markaad dhisaankii waxaad soo dhigaysaa xarigaad haysatay qaabkii kabta ayaad uga dhigaysaa dhisaanka shandada laftirkeeduna iyadoo lamid ood gacantaad ku sawiraysaa marka hore kalarku noocu noqonayo xariga nooca iyadu samaysmayso sida loo qaadanayo halkay dhegta ku yeelanayso kadib marka dambe farsamo ahaan baad u bedeleysaa marka waxaad samaysaa waxa weeyaan kabaha dumarku gashadaan iyo sidoo kale shandadaha ama boorsooyinka gacanta lagu qaato haa intaasumaan sameeyaa oo waay dumarku uga baahi badan yihiin ragga maanta marka suuqa lago laakiin raggana iyaga lalmay laamina waa loo maqan yahay iyagana anu imaada markaa fikir kasta ama hibo kastoo qofka ku jirta waxa cariya ama curiya waxa weeyaan haxanteeya sabab ama baahiyo taagan adiga maxaa keenay inaa intaad u fikirto dabeeto farsamada hibadii kugu jirta aad uga faa'idayso
barkhado horta marka la eego wax walba waxay leeyihiin sabab oo sababtaasuma qof kastaba raacaa waxa igu kalifa aniga inaan curiyo ama aan wadanka wax usoo saaro oo aan noqdo qof halabuurka waxa weeya noloshii maanta aan ku jiro iyo nolosha hadhowta loo bixi doono oon si yeelanayn oo dhaliirteena wada aragtaa shaqala-aan baa ka jirta oo maqaaxyaha la wada fadhiya internet facebook waa waxaa lagu wada mashquulinaya oo qof kale wuxuu sameeyeybay inagu isticmaalnaa balse waxaan ku fikiray sidaan anu taa uga hortegi lahaa oon dhalin facayga anaan shaqo u siin lahaa hadhowta ma hadday balaarta insha allah aan aniguna wax ula soo bixi lahaa oon uga hortegi lahaa camallaanta igu dhacaysa ama wax kale igu soo horbaxaya oon anu waxaan waxaad qabsato umaa maanta kuu sharafa marka waxaad ka fikirsa waxa weeyaan in adna aad shaqo samaysato ood suuqii aanad usoo bixin adiga oo intaad wax soo baratay aan la mid noqon dhalinyarta kale suuqa fadhida sidoo kale iyagana shaqaabuur u samayso waay anu imaada markaa qofku markuu wax dooranayo sabab baa kaliftad ama keento inuu doorto waad fadhiisatay dabeeto waxaad u fikirtay inaad samayso kabaha iyo shantadaha ama boorsooyinka maxaad haweenka gaar ugu dooratay bismillah horta haweenka marka loo eego suuqa dhacdooyin fara badan oo ad arkayso waxaa la mid a kabaha dumarka markaad eegto waa aad bay uga qaalisan yihin kuwa ragga marka leego ugana qurux badan yihin balse waxay isku fuuqsatay intoodii oo hawada ka saartay waa bilaatayo oo kabta walaasha imka aniga guriga la joogta bil ma xidhato kabaha caadiga balse kabahan anigu bishii koob iyo tobanaad u sameeyey disembar lixdeedii ilaa hadda way gashataa way meedhaa haddana qurux may noqdaan oo markaa waxaan anigu gacantayda ku sameeyay boqolka boqol waxay ka tahay ficnaanaya wixii dibadda laga keenay oo waayo ninna ma doonay maanta suuqiisu inuu joogsado oo wax la doon wax lagu fikirayaa suuqan iyo alaabtiisa iyo ganacsigiisa siduusa horumar laha tayadii baa markaa lagugu yaraynaya waan gartay markaad eegto xagga farsamada waxaad tidhi xaadhkaha halkan wada yaalla xaadhkii way badan yihiin qaar baa caaga qaar baa baca qaar baa kuwii maydhaxdeed ama xigga ahaye lasoo hayey ah xaadhkahaas isticmaasha waa noocma
barqada horta haddii aan isticmaalno maanta xadhkihii caaga ahaa xadhkaha caaga way guban karaan cadceedda ku dhacaysa way googo-ayaan balse xadhkan waa xadhka duna oo kuwii xigeena oo kale oo iyagu yihiin oo kolba nashqad ah oo kalar laga dhigayo kalarkaas aad kolba dhisangareynsa kabtii oo indhahana soo jiidanaya bulshada oo ay gashanayaan oo baraha bulshada aad bay uga arkeen bulshadu insha allah waana sii ballaarin doonaa iyagoo fara badan oo waddanka soo gaari doona insha allah dhawaan way waxaad iga warantaa markaynu farsamahaan ku noqonno waxaynu ognahay kamaanaad sheegaysay ama haweenku xidhaan ama inaga raggiiba xidhanno warshadaha farsameeya kabta nidaamkeeda iyo qaabka loo samaynayaana waxaa isku qabto loo isku xidhaa waa farsamo kala duwan mashiin baa qabta mid baa cadaadiya mid baa tola adiga mashiinkaaguma gacmahaaga mise waxaad adeegsataa agab kale oo suurtageliya inaad samayso bismillah horta barkhadow marka koowaada shaqada bilaabso waxaa kugu adkaanaya qalab aad ku samayso oo waayo waxa farsamada aqoon uma lihid oo laga yaaba beerka koowaad inuu kaa xumaado ama uu noqdo qaar aan la isticmaali karin balse marka dambe aad usii fikirto waxaan waxaad helaysaa habka ugu fudud wax ku samayn karto oo imikoo kale warshadaha waxay ku sameeyaan way tolaan katolinkii maanta anu warshad mahaya aan ku talo laakiin waxaan isticmaalaa qalab kale oo guriga i yaala qalabkaasoo ii sahlay inaan isku dhejiyay oo isku hayo oo muddo badan isku dhegsanaan karaan kabihii oo balse qalabkaasi laga sii fiican yaho qalab kaleo aan u baahanahay oo mashiin oo kale oo tala aan heli kara insha allah dhow toole markaad eegto qalabkaad sheegayso ma qalab loogu talagalay samaynta kabaha mise waxaad adu curuso isu geyso awoodiyo intaad isugu geysaa doonayso inaad farsamahaan ku samayso
barkada horta qalabkaasi qalab loogu talagalay kaba maaha waa qalab aynu ku isticmaalno bugaagteena oo kale waan ku isticmaalnaa waa waxyaabo waxyaabahan agteenayna wadayaallo weeyaan oo balse laakiin marka looga faa'iideeyo hab kale kuu qabanaya waxaagii hawshaada aad ku fushan karto marka adigaas waafajiye inaad kabi u adeegsata lakiin waxaa loogu talagala marka hore wax kale haayen ha looguma talagelin bugaagtoo kale imka oo kale qarabid oo kale looguma talagelin baalkii kabo in loogu sameeyo dee cid kaba ku dhejisana manad arag balse laakiin waxaan ugu qaab kale aan u dhigtay waxaan u talagalay qarabduna soo koy hayso aniga kabtii iyo xadhigii oo suu koy qabato oo aanay kana soo tafayn qofkii in aanay waxba yeelin
markaad eegto muddadaad samaynaysay ama hal abuurkan xilligu kugu dhashay iyo muddadaad soo waday intee leeg bay ahayd waxay ahayd horta maalintii fikir kugu dhashay hadduu decembar dhexdeed ahayd balse maalintii aan beerkii koowaad soo saaray waxay ahayd lixdii decembar two thousand seventeen bay ahayd oo muddo dhowr biloodo laga jooga hadda marka imika afar bilood shan bilood weeyaan muddada intaa la eg kabihii aad samaysay iyo agabkaad soo saartay weli ma la isticmaala haa waa la isticmaalaa oo agabka inkastoo aanan awoodda u lahayn oo wixii gacanta marka lagu samayn waa dareemi kartaa adba intuu soo baxayo amountka intee laga soo baxayso waa dareemi kartaa balse kabahan sameeyo ama alaabta iyo shandadahan sameeyo waa lasoo dalbadaa wakhtigan uga gaarsiin man qofka u diraan ku dhahda waa kuwa alaabtii waan gartay noloshu way caqabada badan tahay wax kastoo loo dhaqaaqan kole caqabad bay leedahay tanna way ka saxag jirtaa waa fikir iyo hal abuur weliba ay xadidan tahay adeegsiga ama imkaaniyaadka ad haystaad adeegsanaysaa intii hawshan aad ku jirta maxaa caqabad ka hor yimi bismillah horta wallahi caqabaduhu waxay kugu noqonayaan markaad wax samayso sida dhibcaha roobka oo kale balse waxaad noqotaa dhul liqa roobka oo dhulku markuu riqo roobka lama arko caqabadahan haddaad u dhibirsanaato ama aad u daciifsanaato iyagaa ku xafinaya caqabadihii igu fara badnaa igu soo waajahayntan shaqadan ku jiray ama aan hawshan waday waxaa ka mid ahaa wax walba waxay doonayaan dhaqaale oo maanta markaad dun ama alaabaad ka doonayso suuqa ama wax kale aad alaab isku dhejisad doonayso lacag bay ku baxayaan anna waxaan ku bilaabay shaqada ama aan hawshaydan ku bilaabay waxay nusaacaayga oon isku maanaj karin jiray ama aan kolba urursanayay aan ku shaqaynayay balse waa dareemi kartaa nusaacuhu intuu goyn karo alaab ama wax soo saari karo caqabada dhaqaaluhu ahaa dhaqaaluhuna waa waxay wax walba ku dhaqaaqayaan dhaqaalaha haddii la helo waxaa la heli lahaa alaab ii fududaysa aan ku sameeyo oo maalintii oo kale aan kusoo saaray ilaa adugu soddon beer oo kale halkan maalintii kasoo saaray beer ama laba beer oo dhaqaalaha hadii la helo caqabada ugu badan waa dhaqaala dhaqaalahaas in hadii la helo insha allah way dhaqaaqaysaa hawshu markaad fikirkan curuntaad soo saarteed u bedeshay ficil inaad soo saarto wax soo saar kabaha iyo boorsooyinkasaad sheegtay ah bulshada iyadu sidii ku wajahday ama kuu qaabishay horta wallaahi bulshadu waa meesha ay qofku ka tamarya ama dib u dhigta ama hore u qaata bulshadu markii hore waxay moodayeen kaba sawir ahaana balse markii dambe arkeen kabihii anigoo samaynaya aniga oo gashan anigii oo nolol maalmeedkayga caadiga isticmaalaya bulshadii oo gashan marka arkeen waa la aaminay oo bulshadu iyadaa kooransa horena soco dibna kuu dhigaysa aad bay bulshadu soo dhisa waxaana qof walba wuxuu jecel yahay wax waddankiisa ka soo baxaa inay gashtaan ama isticmaalaan oo aad bay wallahi ugu dhiirigeliyaan taana waan uga mahadnaqayaa bulshada inkastoo aanay jirin qofka odhanaya maanta sakariya oo alaabtani way tayo fiicanta oo aan la aaminin laakiin markuu qof walba gashta isaga aamini doona insha allah waxaa jira agab kastoo la sameeyaa wuxuu leeyahy wax ka reeban iyo wax loo ogolyaha kabaha qaar baan biyaha lala gelin qaar baan diiqada lala marin agabka soo saarto ama boorsaa noqoto ama kabaa noqoto ma jiran waxyaabaha qaar qofka markaad ka iibinayso ama aad u dhiibiso aad tiraahdo waxay waxaa ka ilaali oo tilmaamaad u raaciso baarkado waxaa jirto kale imika oo kale kabahan aan sameeyo roobka haddaad la marto waa caadi oo way qoyayaan xadhig waa dun xadhigu duntuna waxama yeesho kabaha oo kuwan caalamka waxa la xabag ma lasugu sameeya xabagtuna biyaha bay ku kala kacdaa balse laakiin kuwan alaabba isku hayso way isku dhajisan yihiin roobka haddaad la marto markay qalasho ama biyihii laqaan way qurux badnaan way caddaanayaanuun caadi cadaankii duurkii caadigaana waad kula socon kartaa oo dhinac kasta oo la isticmaali karaa waa tan ka caragna waxa weeyaan waa one time one newska oo ah mar keliya isticmaalsaa roobka oo kale inaan loogu soo bixin malayba aad kuwo kale roobkaa soo gashata haddana oo laakiin kuwan waa caadi free waad u gashanaysaa wax walba inkastoon warbaahinta ku arkeeyey hal abuurkaagan oo laga yaabay in dadka qaar arkaan haddana wax soo saarkaagan halkii dadku ugu hagaagaan ma jirtaa meel gaar oo ilaa imika aad samayso tiraado meherad heblaaya loogu imaadaa mise qof waliba intuu kusoo raadiyey unbaad adigu halkaad ku hayso agabka dalab ku samaysa barkado horta nolosha heerka weli maan gaadhin aan meherad ku sameyn insha allah dhowaan aan ku tala jiro balse qofku ila soo hadlaa wuxuu igu dhahdaa anigaa doonaya alaabta wax ku dhahdaa dhisaynka ama nooca doonaysa dhisaynada anigaa u diraa oo buga dhisaynada u diraa sawiradiisa ku dhahdaa dhisaynka ka dooro oo shirkad ma jirta maanta dhisaynka u dirtaa qas waxaad ku qasbantu shirkad waxay soo saarta inaad gashato laakiin dhisaynka qofku cajabiya isagaa kuu soo sheegi karo dhisaynkaasa doortay iyo midabkaa lambarkiisa oo cagta gashanaya inaad kasoo qorsa ama shandada noocuu u baahan yahay deliverygana aniga u geeyo gurigiisa u geeyo qofka oo waxaan doonayaa mutadawacnimo inaan waddankayga u shaqeeyo waddankayga aan gaadhsiiyo heer uu isku filnaado isagu insha allah waxaa jira had iyo jeer caqabadaha ka mid a hal abuur kastana laga yaabo inuu la kulmo waxa weeyaan xaqa curinta ama waxaa la yidhahda hal abuurka qofku sameeyo inuu xaq u yeesho oo ay u dhowrsanaato maku haya walaaca in fikirka aad samaysay lagaa daba sameeyo haa barkado bulshada horta waddankaytaan anugu noolaa ma arag kaba aynu samaysano ama curin sidan oo kalea oo bulshadana waxay ku noqotay dhegaheedii wax la yaab leh oo dowladdeenu ma jirto go-aan uga yaallo qofku hadduu fikir ka keeno in laga qabto oo la yidhahdo qofku yaanu laga daba keenin waxaad arki doontaa dhowaan qof isaguna alaabtii soo sameeyey laana fikirkan baa leemid hal abuurkan balse qofka fikirka iyo maskaxdiisa markay kasoo tuujismato isagunbaa farsamadii garanaya ku liibaanaya ku aflaxaya oo laakiin dee qofna ma jecli wixiisa in laga sii daba qaato anu imaado xagga dhalinyarta dhalinyaradu inta badan waxay ku doodaan dalkii shaqa ma taallo qaarkood baa suuda loo tahriiboo dhaqaaqa qaarkood baa makhaayadaha fadhiya qaarkood baa laga yaabaa waxbarashadaba dhameeyey inay weli saad adiguba sheegtay ay kuu muuqatay camal la yihiin ma isleedahay fursada yaalla dalalka aan ahayn uun keliya in laga baxo laga tahriibo haa barkado marka horta nololmaalmeedkana la eego dhalinyarteenii labay u qaybsantay qaar wadankii ka tahriibo yidhi shaqa maba taallaba olreds kaga tegay wadankii iyo qaar iyagii aaminen aan wadanka oolin laakiin dhex jooga oo intii joogtay sii niyad jabinaya waxaan anu odhan lahaa dhalinyartu marka wax dhigato oo caqliga halaga shaqaysiyo oo caqliga saliimka wuxuu kuu sheegayaa ardayga maanta secondary ka baxa ama fonfor ka baxa waa labiyo toban sana wax soo dhigani labiyo tobanka sana wax soo dhiganaysa yaanay kaa dhigin oo ninkiisii bugaagta soo qaaday soo qaaday laakiin ku fikir waxaanaad dhigato sideed u dhaqan gelin kartaa ama aad camaliyan ugu bedeli kartaa maanta wax kasta oo waddankeena yaalla haddaad aragto caagadaha waddada daadsan cadigadaha haddii dib loo warshadeeyo waad soo saari karna hadday dhalinyartu iska kaashato iyagaa soo saarin karaa laakiin hanka ay dhalinyartu wax ku dooranaysay ama odhanaysa anu waxbaan qabsan karaa tii baa laga dilay dhalinyarteena waxaa odhan karaa maskaxdi baa laiskaga duulay war dhalinyar imaanka ha xoroobo waddankeena aynu soo jeedsano way aan u imaado xaggii fikirkaaga iyo hal abuurkii aad samaysay sababtii iyo wixii kuu kalifay markaad qiimayso maanta ma is leedahay halkii aad doonaysay inkastoon weli la gaadhin haddana waad u socotaa oo dhaqaale aad samayso iyo shaqo aad abuurato iyo ka maaran cid kalood kasii fikirto marka waxbarashada aad dhamayso ma isleeda waad isku filanta
horta barkadow noloshu maalinba meel bay taagan tahay halkan shalay toola taagnaa maanta ma taagni maantaan halkan taagna beri toola taagnaan maayo oo maanta marka la eego bishii disembar wixii ka horeeyey waxaan ahaa qof xaafadda ku tiirsan badanka inkastoo sinaba xaafadda aan looga maarmayn laakiinse maanta marka la eego qayb ahaan culayska aan ku dulhayay waan ka dulqaaday insha allah waxaana ku fikirayaa dhalin fara badan oo facayga ah inaan baro ama xirfado kale oo wax lagu samaysto oo ay ka mid tahay sidaa haddii qofka oo dhirteenan maanta kale waad aragtaa qaab dhirta loo beeraa jirto oo indhaha ugu soo cajabinayaan oo qofka geed geedka laga dhigay qof biliaadan oo kale oon xirfadahaas oo kale aan ma doonay inaan ku shaqaysta xirfadaha laakiin oo aan baro dhalinyartaydan ku dhacdo qofkaas maanta ka faa'idaysta qaabkaasi waxyaabo kale fara badan oo dee maskaxdeed ku jira aan bulshadii uga faa'iideeyaan raba insha allah oo dhalinyartii doonaysa dee dhalinyartuba maanta istaageerta wax isqabata oo anugu aan dareemaya caqabada walaalkay kale ku nool yahay caqabadaasaan doonaya inaan ka baxno oo aanu noqono dad iyagu isku tiirsan oo walaalo wax soo saarta awooddakoodiina horumar gaadhsiiya insha allah
aan gabagabadii kusoo dhawaana barnaamijka waxaa jira bulshada kolley wax kasta oo la sameeyo tabaruc ama garab ay qofka ku siiyaan ganacsataa jirta dad baa jira maalgeliya fikrada ganacsi markaad eegto maadaama caqabadaad u weyneyd ahayd saad ii sheegtay dhaqaalaha ma tabaysaa garabkii bulshada ama ganacsatada maalgelinta sameeya bismillah horta barkhadow arrinta ka dhimaan wadankeen waxa weyaan waa investmenting ama dhiirigelinta qofka halabuurka ula imaado balse waxaa jira ururada qaar u dhaqdhaqaaqa dhalinyarta sida ururka soonya oo kale oo aad ii dhiirigeliyey oo yidhi annaga hawsha kula gelin oo kula qabana waxaad u baahantay inaa noo sheeg oon aad uga mahadnaqayo agaasimaha cabdicasiis iyo saharakiin oo aad ii soo dhaweeyey oo iyaguna aad shaqada igala qaabtay oo meeshii aan ka tamariyey ahayd oo igu ihi qalab baan insha allah kusiin doonaa oo waxaan ku dhalinyartu waxa ay ka fikirtaa ma helisid haddaad waxaan keentid waar adigu horta samee laakiin wadadu ay jeexaysa iyadaasi sii furaysa oo insha allah waxaan kuu han weynaayay inay ganacsatadeena usoo jeesato dhalinyarta si ay usoo gaarhaan iyaguna insha allah aad iyo aad baad mahadsan tahay dhegeystayaal intaasi waxaynu kusoo gebagabaynaynaa barnaamijkii hibada iyo hal abuurka waxa uu toddobaadkan idiinka imanaya magaalada hargeysa intaynu barnaamijkan mid lamada ku kulmayno waa anigoo barkhad maxamuud kaariyo idinku dhaafaya ammaano allah
aad buu umahadsan yahay barkhad maxamuud kaariye oo barnaamijkaasi inoo soo diyaariyey dhowrkii sano ee lasoo dhaafay waxaa aad u soo badanayay soomaalida qurba joogta ah ee kaalinta ku yeelanaysa siyaasadda waddamada ay ku nool yihiin meelaha ay soomaalida sida aadka uga soo muuqatayna waxaa ka mid a gobolka minnesota ee soomaali badan xilal looga doortay gobolkaasi ayaa waxaa toddobaadkan socdaal xog uruurina ku joogtay leyle cali cilmi oo ah gabar soomaaliyeed oo ka mida golaha deegaanka ee degmada engred ee magaalada gottenburg ee waddanka sweden islamarkaana u sharaxan golaha baarlamaanka ee waddankaasi leyla cali cilmi ayaa waxa ay kulamo goonigooni ah la yeelatay mas-uuliyiinta xilalka loo doortay ee soomaalida ah iyo weliba kuwa xilalka u tartamaya waxaana ah kulan ballaaran oo ay jaaliyadda la qaadatay warbixinta nooga soo diray wariyaha v o eda ee minnesota maxamuud mascade
leyla ayaa ujeeddada socdaalkeedu waxay ahayd inay xoog ka hesho waxyaabaha u sahlay soomaalida minnesota in muddo kooban gudahood ay horumar uga gaaraan dhinacyada siyaasadda iyo dhaqaalaha ee dalkan maraykanka gaar ahaanna gobolka minnesota runtii anigu waxaan u imid inaan horta wixii aad annaga nagu dhaantaan markii aan anagu nahay diaspora diasporadu way isdhaantaa waddan wanaagsan waan ka imid laakiin horumarka idinkaa nooga dheereeya runtii hadday siyaasad noqoto iyo hadday ganacsi noqoto uma malaynayo magaalada gotenberg in laga helayo intaasoo musharaxa iyo intaasoo xilhaya oo hal goob isugu yimaada sida caawa waad mahadsantihiin horta lila cali cilmi oo ka hadlaysay sababta ku kaliftay inay u tartanto golaha baarlamaanka ee waddanka sweden ayaa waxay sheegtay in bulshada soomaaliyeed ee sweden ay baahi badan u qabaan inay helaan cid afkaartooda ka turjumi karta oo ku matasha golayaasha lagu gorfeeyo arrimaha bulshada anigu in leylo la i doorto oo leylo ha la doorto hadafkaygu keliya ma aha anigu shaksi baan ahay ummadda soomaaliyeed annaga muhiimaddeenu waxa weeyaan inaynu helno dad ina matala matalaad dhaba inaynu helno matalaada dhabtaana waxaan aniga ula jeedaa inaynu helno dad inaga afkaarteenna matali karaa afkaarteennu maxay tahay afkaartu waxa weeyaan danta aynu wada wadaagno ilan dan wadaag baynu nahay moogtaa ee midab baynu wadaagnaa diin baynu wadaagnaa dhaqan baynu wadaagnaa oo diinteennu wadaagnaa oo waxa ugu muhiimsanaa marka inaynu helno dhallinyaro soomaaliyeed oo afkaartaasi nagu matali karaa shaqsigu muhiim ma aha marka ani hadafkayga ugu weyn waxa weeyaan waddanka sweden waa waddan xisbiyo badan uu ka jiro in ummadda soomaaliyeed horta awooddeeda la mideeyo oo awooddeeda awooddaas ay hoos tagto xisbi waayo haddaan ummad ahaanaan anagu aan ahayn ummad ku tiirsan xisbi waxba waddanka kama dhex noqonayno marka runtii hadafkayga ugu weyn waxa weeyaa inaan awooddaa isu keeno madaxa dalladda isutagga haweenka soomaaliyeed ee magacooda loo soo gaabiyo wow haboon cabdulle ayaa sheegtay inay soo dhoweynayso doorkay haweenka soomaaliyeed ka ciyaarayaan siyaasadda meel kasta oo ay ku nool yihiinba habboon ayaa xusta in ujeeddada loo aasaasay urkoodu ay tahay in la soo saaro haween wax hogaamiya oo ka muuqda goobaha talada lagu gooyo iyadoo xustay in dhowrkii sano ee lasoo dhaafay gobolka minnesota ka soo baxeen dumar soomaaliyeed oo u tartamay kuraas kuna guulaystay afartii sano oo ugu dambeysay way soo dhaqaaqeen waa soo baxnay gabdho badan oo soomaaliya ayaa hadda siyaasada ku jira ilhaan cumar oo ah state representative fartuun xasan iyo haddeertaanoo laba gabdhood noo cararayaan hodan xasan oo nala joogta iyo farxiyo khaliif maasha allah waxa aan markaan ku leeyahay waxay tahay waxaa ka soo jeedaa dumarka soomaaliyeed qof kasta wuu arkaa waxaa dhici karta laakiin in dadka qaarkood ay xoogaa ay ad adgegishid amase aysan ku faraxsaneen adigoo gabar yara inaa ilaa heerkaas gaartid dhagha u dhigin cabdi warsamo qofkii ugu horreeyey soomaaliya ah ee dalkan maraykanka loo doorto xubin golaha deegaanka ah markii labaadna loo doortay golaha deegaanka ee magaalada minneabolis ayaa waxa uu sheegay inay muhiim tahay in jaaliyadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogaanba ay ka qayb qaataan arrimaha siyaasadda oo ay golayaasha ay ku yeeshaan matalaad waxauna carabka ku dhuftay in ka shaqaynta arrimaha bulshadu aysan ahayn wax sahlan public serviceka ama shaqada bulshada waa shaqo adag mushaar fiican ma lagu helo maxay ahayd magac weyn ma lagu helo marar badan eed iyo maxaa la dhahaa karbaash badan baa kala kulmaysaa laakiin haddii mujtamaca aan la matelin horumar ma la gaarayo marka leyla waa ku mahadsan tahay inay magaalada gothenburg u sharaxan tahay oo ay rabto inay noqoto xildhibaan oo dalka sweden waxayna noqonaysaa waqti taariikhi annakana waa soo dhaweynaynaa minneabolis ku soo dhawow qofkii aan aqoonay dee minneabolis waxaa dhisay dad ka yimid scandinavia kulanka ayaa sidoo kale waxaa goobjoog ka ahaa cabdiqaadir xasan a k oo dhowaan loo doortay guddiga goobaha bilicda iyo garoommada lagu ciyaaro ee magaalada minneabolis musharaxiinta hodan xasan iyo cumar faatax oo ka mid ah afar musharax oo soomaaliya ku tartamaysa kursiga degmada lixdan iyo laba a ee magaalada minneabolis ay ku leedahay golaha sharci dejinta ee gobolka minnesota waddanka sweden ayaa sanadkan waxaa iyaguna kuraas kala gedisan u tartamaya musharaxiin soomaaliya oo saddex ka mid ahi isku xisbi yihiin iyagoo u kala tartamaya saddex kuraas oo kala duwan saddexdaas qof ayaana waxaa ka mid a leyla cali cilmi oo haddii la doorto noqonaysa gabadhii ugu horreysay ee soomaaliya ee ka mid noqota gole baarlamaan oo ka tirsan waddamadan laysku yidhaahdo skandinafiyaanka maxamuud mascade v o a minnesota
aad iyaad u mahadsan tahay mascade haatanna codka fanaanada ah nimco yaasiin caraalena la dhegaysta heesta halkudhageedu yahay jacaylku haddii uu qof yahay qudhiisan jari lahaa
codkaasi nimco yaasiin carraale ayaannu ku soo gebagabaynaynaa idaacaddayadii duhurnimo aniga oo jacfar kuukaya caashe ibraahin cashacuud iyo bashiir abikarba waxaannu idinku dhaafaynaa nabadgelyo
jacayku haduu qof yahay ku dhisan jari lahaa